dhulka bannaan dowladda iskale dhulku waa inuu ama safaraloog leeyahay oo dowladdii u dambeysay maxamed siyaad barre ay dhul ay bixisay uu yahay ama ha noqdo minashibiyaale ama damamaala ha noqdo wixii intaa ka soo haray dowladda iskale jubbaland baa la weydiiyey dhulka faraha badaane eleelayaasha iyo foostooyinka carada lagu riixday waxaan uga digayaa dadku inaynan iskhasaarinin intaa ka badan dhulkaasi gorgortan male dowladdaa leh ee dadku ay sheeganayaan ee qof waliba uu nidaamka u qoranayo ma aha dhul oo sidiisa uu qofna u qaadan karayo loona samayn karayo cid hadda laga aqbalayaana barnaamijkaa ma jirto askarta waxaan leeyahay ciidamada xuquuq bay leeyihiin waa loo dhisi doonaa insha allah xaasaskooda xildhibaanada wasiirada ciddii mudan in guriga loo dhiso waa loo dhisi doonaa laakiin qofna qof kale guriga kama boobi karayo cid cidmi kulaalmadow u ah iyo cid dhulka qaadan kartaana ma jirto kiiskaa dhulku waan ku dagaalamay